بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijkaaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida ku dhowaad toban askari oo murtadiinta looga dilay dagaallo culus oo maanta ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose waxaa sidoo kale barnaamijka intiisa badan caawa ku dhegaysan doontaan falanqayn aan ku samaynayno filimkii xiisaha badnaa ee xalay ay alkataayib ka soo saartay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf waxaa barnaamijkaigala qaybgalaya qaar ka mid ah wariyaasheenna waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya dagaallo culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada afgooye dagaaladan waxaa allaha fadligiisa lagu dilay sagaal murtad sidoo kale faahfaahin ayaa laga helayaa dagaalkii shalay ka dhacay isla duleedka degmada afgooye kaasi oo si la mid ah dagaaladii maanta dhacay lagu jebiyey maleeshiyada murtadiinta dhimashadu waa toban murtad oo uu sarkaal ku jiro halkaa sidoo kale dhaawacuna yahay afar iyo toban kale waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu soo khaniimaysteen laba qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo qori b k m ah iyo qori r b g ah sidoo kale waxay alkataayib maanta faafisay sawirada meydadka maleeshiyaadka riddada ee lagu laayay dagaalada shalay iyo maanta ka dhacay duleedka magaalada afgooye waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan sidaan horey idinkugu sheegnay waxaan caawa barnaamijka intiisa badan ku falanqaynaynaa filimkii xiisaha badnaa ee xalay alkataayib ay ka soo saartay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf haddaba inta aanan guda gelin barnaamijka intiisa kale waxaad ku soo dhowaataan warbixin uu filimkaasi inooga diyaariyey walaalkeen ismaaciil salaad
بسم الله الرحمن الرحيم
kasabaan kasabaan baan nabad saakinahaayo sukuun filimkan oo soconaya muddo soddon iyo laba daqiiqo ah ayay mu'asasada alkataayib ugu tala gashay inay muslimiinta kala qayb qaadato dabaaldegga munaasabadda ciidulfidriga isdaarkan oo xiise gooni ah leh ayaa looga hadlay halgankii daraawiishta ee sayid maxamed cabdulla xasan iyo halyeeyadii hurmuudka u ahaa halgankaasi waxaa si gaar ah filimkan diiradda loogu saaray halgankii jihaadiga ahaa ee sheekh bashiir sheekh yuusuf sheekh xasan oo ka mid ahaa halgamayaashii daraawiishta ee la dagaalamay gumaystihii ingiriiska geesiyaasha mujaahidiinta ah ee gobolkan ugu saamaynta badnaa taariikhda bariga afrikana kule safaxaadka dhalaalaya waxaa ka mid ah sheekh bashiir sheekh yuusuf sheekh xasan allah ha u naxariistee ma sideetan hulubaho sajacuu aan baqayninba
sheekh bashiir sheekh yuusuf wuxuu sannadkii kun saddex boqol laba iyo labaatankii hijiriga ku dhashay xarunta ay daraawiishtu ku lahaayeen magaalada taleex ee gobolka sool wuxuuna ka dhashay qoys culimo ah oo ku caanbaxay cilmi iyo cibaado faafinta diinta islaamka iyo jihaadka ka dhanka ah gumaystaha gaalada
cabdulle xaaji oo ah taariikhyahan soomaaliyeed ayaa si kooban uga hadlaya in sheekh bashiir uu mar kale dib boorka uga jafay jihaadkii lagula jiray ingiriiska kadib markii uu liicay halgankii daraawiishta in yarow taariikhka oo halkaa ayaan ku daraynaa waxaa jirtay sheekh bashiir waxaan la kulmay labiiyo sideetankii mise saddex iyo sideetankii sayid maxamed cabdulle xasan inankiisii oo ahaa sayid cabdikariim oo arsababa aanu ku kulanay wuxuu yihi markaan dalka kusoo noqonay kolkuu ingiriisku na qabtay ee daraawiishtu jabtay caadan baana la geeyey oo naloo masaafray deedna kolkaan dalka kusoo noqonay waxay ahayd buu toddoba iyo labaatankii iyaan soo noqon bilowgii waxaan berberaan kasoo dirna hargeysa mamnu markaasi reer hargeysa aad noo soo dhaweeyo xoolaana loo qalo xoolaana la siiyo deedna burcaan tagnu burcaan markaanu nimidnay haddana dadkii reer burcana soo dhaweeyeen oo geel bay noo qaleen oo xoolay noo huriyeen oo lacag bay noo siiyeen marka cabdikariim baa igu yidhi burcaanu ku qoranay sheekh eh, sheekh bashiir wuxuu yidhi sheekh bashiir cabdikariim oo daraawiish innagaa ka noqo dee jihaadkuna waa waajibina saaranaya aan ku gabanayna maahe aynu bilowno ayuu yidhi markaan wuxuu yidhi waa taallaynu daba socday daraawiish gaalo soomaalidun baa na ka dhigtay dee innagana soomaalidun baa ina laynay sheekho miyaan karayna dee na annaga ingiriis baana musaafiriyo carro ogaadeen baana la keenuye isna waa kii jihaadka bilaabay marka sidoo kale filimka ayaa lagu soo qaatay ka hadalka manhajkii diimeed ee sheekh bashiir ee budhigga u ahaa jihaadkii uu la galay gumaystihii ingiriiska waxaanu markaa ku tilmaamnaa weliba si gaara sheekh bashiir manhajkiisa oo ahaa manhaj saafiya oo ku toosnaa manhajkii ahlusunna waljamaaca iyo caqiidada saxa ee waxaana laga dheehan karaa arrinkaa suugaanta yar ee laga hayo wax ka mid ah ee wuxuu lahaa sheekh bashiir maka waxaan u tegey dembiga inaan muluq ku sii yaaye ragna maqadindoon buu ahaa maa la waasideeyey madaadka iyo xadradu waa maxaan meher ka noolayne jihaad baa ka mudan loo maraa laba masaafoode waa inaan munaafiqa sidii maxamed laayaaye allahuma salli wasalla baaraka caleyh waa inaan muquunshaa kufriga meelu joogaba eh
sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaa halgan iyo nafur badan oo uu ku bixiyey jihaadkii uu la galay gaaladii ingiriiska kadib wuxuu shahiiday isagoo ku taagan dariiqii jihaadka iyo la dagaalanka cadowga
weeraro isdabajoog ah oo uu khasaare lixaad leh ku gaarsiiyey gumaystaha ingiriiska kadib waxay gaalada reer galbeedka ugu dambayntii go'aansadeen inay weerar ballaaran ku qaadaan sheekh bashiir iyo ciidankiisa dagaal geesinimo iyo nafur leh kadib wuxuu sheekh bashiir ku shahiiday deegaanka buurdhaab ee gobolka togdheer sannadku markuu ahaa kun saddex boqol lix iyo lixdankii hijiriga waxaan allaah weydiisanaynaa inuu shahaadadiisa ka aqbalo uu helna uga dhigo ambiyada sidiiqiinta saalixiinta iyo shuhadada waxasuna ulaa'ika rafiiqa sangaroorkiyo seediyo
أيطلب المس التليد بالرقاد والمنتهى المجد إلا بالنضال بالجهاد intaasi kadib filimka alkataayib ayaa soo bandhigaya bandhigga xerada tababarka ee sheekh bashiir sheekh yuusuf loogu magacdaray oo ay ka soo qalinjibiyeen majmuucaad isugu jira dhallinyaro iyo waayeel mujaahidiin ah kuwaasi oo ku sugan dhabbihii sheekh bashiir sheekh yuusuf ee la dagaalanka gaalada
أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم أرونا الثبات أرونا الصمود أرونا مهاراتكم يا حسود أرونا الثبات أرونا الصمود أرونا مهاراتكم يا أسود أرونا مهاراتكم يا أسود أعدوا أعدوا وشدوا الهمم أعدوا mucaskarkan oo ay ka soo qalinjibiyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka soo muuqanaya culimo abwaano iyo geesiyaal kale oo ka tirsan mujaahidiinta kuwaasi oo soo bandhigay tobabar milatari oo ay ku soo qaateen mucaskarkani سلاحي أنت مصباح الظلام أنت للمظلوم عود وخزام أنت نار تحرق العادي ضرام للعدا سيف ونصل لا يضام يا سلاحي أنت مصباح الظلام أنت للمظلوم عود وخزام sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah mujaahidiintii ka qalinjibisay mucaskarkan ayaa ka soo muuqanaya filimkan isagoo sharaxaya waxyaabaha uu ka faa'iidaystay tobabarkan aniga runtii ilaahay subxaana wa tacaala madii mahadiisa qorigan waa markii igu horaysa weeyaan oon gacanta ku qabto oo mucaskarka dhexdiisa oo aan markaa furfuro oon xerxero weliba qaabka loogu dagaalamayo wax weliba aan ku bartay waa markii igu horaysay weeyaan allaahu akbar allaahu akbar marka kan keliya ma ahanee qoryo kalena oo ka waaweyna waan barannay allahan ugu mahadinaa subxaana wa tacaala marka ikhwaani waxaan leeyahay qof kastoo maanta doonaya muslimiinta inuu xurnimo ku noolaado raganimo ku noolaado sharaf ku noolaado ikhwaani fi jihaadkaas oo haleeldhado jihaadkan ha yimaado wallaahi jihaadku waa sharaf wey jihaadku waa cizi wey jihaadku waa dadnimo wey ikhwaani fillah halkan ha soo gaaraanaan leenahay halkaanaa nolol ah halkaanaa wanaag ah halkaanaa cizigaana sharafteena ku sugan yahay abwaan cabdiwaaxid cali gamaadiid oo isaguna ka mid ahaa geesiyadii ka soo aflaxay mucaskarkani ayaa ka soo muuqanaya muuqaalkan dhagahay sii yoomayo dee qorigani waa r b g oo waa taqaanaa waa qorigaan iminka waxa weeyaan baryoolkii la shiishayay aan ka jiray ilaahay baa mahadlay rabbi baa igu aadiyey waxa weeye saasun baan insha allahu cadowgana ugaga shaqayn doona ilaahay waxaan ka baryayaa ilaa laga gaadho diyaarad inuu ilaahay ii fududeeyo ilaahay sidaasaan ka baryaya wax kasta oo gaal lagu dilay inuu ilaahay ii fududeeyo ayaan ka baryaya waayo shiishku waxa weeyaan ammaantii ambiyada irmuu bani ismaaciil fa inna abaakum kaana raamiyan abbihiin baa shiishyahan ahaa ilma nebi ismaaciilow liifa shiisha waxaynu isku ognahay yar iyo weyn sidii gaalada indhaha xabadda loogaga soo saari lahaa in la barto waa mahadsantiin abwaannageeye cali khaliif oo mucaskarkani ka soo baxay islamarkaana ay hareerihiisa taagan yihiin ciidanka mujaahidiinta ee tobabarkan u soo dhammaaday ayaa fariimo u diraya cadowga allaah iyadoona halkaasi sidoo kale uu tix gabay ah ka jeedinayo abwaan gamaadiid annagu waxaanu nahay wiilal soomaaliyeed oo muslimiina oo u halgamaya inay diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadooda ay difaacdaan waxaa la yaala waxaa kale ee magaca ay gaalada dagaalka aanu kula jirna ay noo bixisay waxaa beeninaya ragga halkan joogay iyo himiladooda iyo horena waanu horena waanu sheegay haddana waan ku celinaya annagu waxaanu nahay waanu ku abtirsannaa axmed gurey waxaanu ku abtirsannaa sayid maxamed cabdalla xasan waxaanu ku abtirsannaa sheekh bashiir waxaanu ku abtirsannaa sheekh xasan barsan annaga ubadkii kuwaas ay ka tageen baanu annaguna anigoo saryadan maanta halkan jooga matalaya ardayda halkan waxaanu ballan qaadaynaa biidnillaahi tacaala ama waanu guulaysanoo libinta waan gaadhi ama geeri sharaf laanu dhiman gocasho raggii dagaalku naga dhexeeya markaa waxaan rabaa inaan ku idhaahdo annaga jidka keliya ee noo furani waxa weeyaan inaannu isdifaacano oon idinka guulaysano ama inaannu shahiidna labadaa jid oo keliyaa noo furan annagu jid kalama haysan
waad aragtaa ragga ay hareera taagan taasay soomaalidu ku mu- ku mahmaahdo sadar muuqdaa su'aal uma baahna jamiica almuslimiin fii anxaa'i alcaalam waxaan leeyahay damiin iyo ninkii liita iyo duxurka yeelkiiye dumbuqiyo ninkii sanadley dalabu meertaaye dabka booba weyno jihaadayena bidkeene
waxaad soo dhegaysateen warbixintii walaalkeen ismaaciil salaad markan waxaan u weecanaynaa dhanka iyo aragtiyada dadweynaha ee filimkaasi ay ka dhiibteen aan ku horrayno dhegaystayaasha wilaayaadka islaamiga ah iyo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasaan waxaan ku sugannahay degmada buula fullaayo ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa barnaamijkan hadduu alle idmiigala qaybgeli doono guddoomiyaha ee golaha nuqubada wilaayada islaamiga ee baay ugaas cabdirasaaq macalin xasan iyo sheekh ibraahim sheekh maxamed saalax oo ka mid ah culummada wilaayada islaamiga ee baay maxamed xuseen cali oo isagana ka mid ah waxgaradka degmada buula fullaay iyo ibraahim nuur fariid oo isagana ka mid ah ee waxgaradka degmada insha allahu tacaala barnaamijkeena ayaan guda geli doonaa waxaan ugu horreyn kusoo dhaweynayaa sheekh ibraahim sheekh maxamed saalax barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay filimkii la daawaday ee lasoo bandhigay xalay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay ka soo baxeen culummo abwaano iyo rag odayaal ah filimkaas waad daawatay dabcan maxaa kaaga baxay bismillaah wallaahi filimkaas filim cajiib e ahmiyadiis gaar leh wahaay oo eed iyad ha injiidadii haay yacnii dadquduweelka dayidow oo ahlu kheyr ayaa ka muuqdi oo culummo iyo mashaayikh leh oo aad aragaaso tadbiiqyaayano qowluhu tacaala wa acidduu lahum mastadactum min quwa ilaahay ali subxaana wa tacaala qur-aanka ilaahay inin sheegay isagoo tadbiiqiyangana tuseen walaanyagasayti mashaayikhdi anama ilaahay jiidatay ana gorodaya mee ka mid aha sheekheena sheekh maxamed garaar oo gorodha shiikee haysada iyo ka mid ah may ka mid ahaa sheekhi qori uu ka qaatay marka waxari ma leh wal heri male maanaa male mashaayikhdii culummadii bisaas weelan una kolley insha allahu tacaala guduwinin ayin hamigaanana eed aan sarey may ka mid ahaa waxyaabaha ay jiididii may ka mid ahaa ee sheekh isaaq iyo aragaayo sheekh isaaq macalin xasan may ka mid ahaa dhallinyaradii iyo waxgaradkii oo abwaanadii wala anyagana ninka jiroodan ka mid ahay oo abwaan cabdiwaahid gamcadiida ka mid ahay abwaan hilaala ka mid ahay abwaan jamaal samakaaba ka mid ahay abwaan nageeye ka mid ahay marka may kato siyaasi bulshadii hal doorkii oo dhan mucaskarkaasa kama wadaan jazaan mucaskarkaa loo kala harin oo aan lanshal hirin macnaha marka ahmiyad gaar ah ta'afiir gaar ah ay soo biyaan marka muxuu arrinta iyada maxay ku reebi kartaa bulshada bulshada may ka reeba samay buwaa yacni haddii hogaanjay iyo dadkii on horeye masaasnagadeen may kato siyaase roonaj haddi saasnagadii inayna ka dayidi doonaan oo dadka iyo ka horreeyeenba haddii sidii ma eraayana culammada ma eraayanaan lan yusliha aakhira haadihi alumma ilaa maa aslaha awalaha wali ummatun yacni dadya hor suubi lehaan damar suubiyaayaan ila suubiya marka ummatun dadkii awal haayeen iyo dadkii guduuda haayeen sida sheekh bashiir soo aniga sheekay raxmatullaahi calayhim ilahay danta kun jidshayna haaya culummadaas iyo mashaayikda saytama ilaha ka muuqdaanna dhallinyaradii ka dambeeyaanna yoona maynayna guduu kheyra insha allahu tacaala aad buu mahadsan sheekh ibraahim sheekh maxamed saalax sheekhna waa kugu soo laaban doonaa ansiye ibraahim nuur fariid ibraahim kusoo dhow idaacadda andalus maxaa kuu baxay adiga insha allahu tacaala in iyada in ta'hiirsi filankay oo salaga dhigi degmada buula fallaay eedi eedas injidaysi gaar ahaaneed sheekho inaanka majaalkas xasuusana laakiin mayliha hadda ii koo a yiri maxamed jamaal sheekh maxamed jamaal hadda ii koo a yiri bor in kor kastaa bado haanka inkoori laakiin haanka meska deeri in bor kasta in furfuro macnaa sihrir macnaha dadkii shalay saajihaadiyo saga bahi macnaha een waqooyi saga bahi kooyi unta naga marana meel soo marana soo aragna gee meel yahana macnaha een in waqtaaki wali inka dhimanya in macnaha in jihaadka saga dhamaashada wa ima shahaada wa ima in macnaha shahiida macnaha dadkii culimadii agu heeyo dadkii oo adduunyada raaxada ka dhari jari geeya isowliyaha macnaha een adduunyada een wa ima shahaada wa ima nasri dadkii qaade marka dadkii laga dayadfidiyo macnaa oo dadkii oo ummaddii ilaagas agahna culamadii oo agta dadkii abwaanadii marka markida fiirista macnaa filimka ta'hiir gaaraga sugu weelada macnaha dhanka cadowga markaan eegno filimkan muxuu saameyn ku reebi karaa cadowga haddee mar horba jabi haddii hitaa isu arga bis dhamma eeshanka dambaysto isuba liidida isuba bahi marka hitaa aan arga macnaha de filimkii ma jare filimka horreyshiyo jare macnaha oo saas oo kale intaasoo boqolaal oo macnaha oo intaas kumaan kon ciidan oo sala saariyo oo laga aray alkitaab saa saarti marka hikay marka haziima aga macnaha hikay soo aragaan dhamaati macnaha ilaa lan hortuba fiigsanu hiyo macnaha naxsanu hiyo rucbi iyo argagax ilaahay ka ridi hadda filankay haddii isu araga filankay kii unuma ta'thiirisiyo macnaha oo unaga iyo xarakadii iyo halkii ka dharjo na ta'thiirisiyo macnaha marka ma eesun rajaashaa haddee cadowgii hikay han isu arag horta aad isu aragooba lamba meeshu sideed fida sideed
xabadda waa uga dareysaa habadda habadda me habadda oo silagama me aan ka daranaa hitaa iclaamka oo masalan haanka oo iclaamkadhowlatuska suubuso tababarka suubuso hitaa naxdan iyo humeen saabireerga shaakadi rididii dadka meesha humeen saa saabireer surooro ku sariir saga dhihiyo tala shaakadi al-shabaab iga koytili marka dam may waxba si kalaa noqday ogaanta laa hore markii dam hoos maray warniya shabaab umalaynayo waa heli marka nimanka niman bahan ako niman oo dadheeshada ma insha allahu tacaala
aad u mahadsan ibraahim nuur fariid waa kugu soo laaban doonaa ibraahim waxaan siinayaa markaan maxamed xuseen cali maxamed filimkii haddii aad daawatay muxuu fariin dirahayaa filimka
saaxiibkay horta waxa weeye filimka sidaan arkaynay akhyaar badan ayaa ka muuqatay maasha allah sidaan wadaadkan saaxiibkay oo sheehmud jamaal sheekh maxamed garaar inta anu laftigeeda aan aqiinay abwaan nageeye ninka la yidhahdo waahid gamadiid dadka ka yimi waaya hargeysa ilaa furum hadda julib nimanka tagay weeyaana ninka la yidhaahdo abdiwaahid gamadiid isagoo jooga hargeysa ayuu wuxuu ahaa nin muwaaxid ah oo mujaahid ahoo diinta afka ummadda joogta meesha wax uu sheegayo la dagaalamaya gaalada waad ogtihiin gabigii oo la dhihi jiray kenya ninka soo saaray waa soo hargeysa jooga markuu axmedow gabiga dhahaya marka waad og tihiin nimanka meesha ka soo baxay hadda jilib joogo mu'askarka galay annagoo sooma joogna hadda buluflay nawaaxigeeda horta waxaan celiya soo nasiib dara sooma waxaanu leenahay insha allah ilaahay idinkiisa unu waanu kacnay ilaahay idinkii gaalan way baaba'day biidn illahi tabaaraka wa tacaala wabilahi towfiiq haddii ii suura gasho aan kugu soo laabanaya waxaan siinayaa markan guddoomiyaha golaha nuqubada wilaayada islaamiga ee baay ugaas cabdirasaaq macalin xasan ugaas waad maqlaysay akhyaartii kaa horreysay wuxuuna wareysigeenaan uu ku saabsan yahay wixii kaaga baxay filimkii aad daawatay maxaa adiga ku soo jiitay xalay ood istiri dabcan alla ilahay barnaamijkaa waa iqanciyey بسم الله الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا ان فيلينكاس دمان ولي كومو قد ان هورتو لها اجيد دي لهايان او دون ان امبوغي او ايد ايد ان كفرحيا هايان kow mayba hay tahiin horte taariikhda sheekh bashiir sheekh yuusuf bulshada intiyo badan angarodaan horte xalay iyo waligu dambey oo filinka intusa bahi eed eed ambaradan mayba hay sheekh bashiir sheekh yuusuf sheekh mujaahid ah muwaxid ah culummada soomaaliyeed kuma tahayahay oo la dagaalami saliibiyiinta ingiriiska iyo talyaaniga marka horta marka koowaad taariikhda saddeed jeer culumi gorodaasi ma iyo inti taariikh kasaasi bulshada badin iyo magoradaana sheekha horta marka koowaad taariikhda saa laha bandhig yaa lagu hadali iyo deegaanadii suu roogay ka jihaaday buurogi yaa laha bandhigi taasa horta marka koowaad bayaamay bu arrin muhiim ayaa ah tan labaad meeliyaadahay tahad waa la karhaabi malahan culamaa uddiin oo ajille awiin ilaahay wiin iyo abwaane iyo mas-uuliin kale fara badan iyo askar kale ayaa mayl arhay isuu yaa mucaskar lahanka gebagabaay yoogaas oo mucaskarka tababarka noocyadiis oo shal e oo dhan bandhakayan sida maybaa shiishka iyo quriiq furfurowshay iyo maybaa ahaa orodkii iyo dabkii kuboodowshay iyo meelkas iyo godkii intaas oo dhantaa mucaskar dad si rasmi an dhammaay sida odayaal e waayelle qaarsho waybuu ahaa sida dhallinyarada mucaskarkii heshoo walban ku bedelanayna iyo muuqdi waa hagaag dhanka kale dhegaystayaasheenna wiilaayaadka ka baxsan ayaa fariimo isugu jira codad iyo qoraallo inoo soo diray waxaana ay ka aragti dhiibteen filimka xiisaha badan ee alkataayib ay baahisay ee lagu soo bandhigayo mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf aan ku horumarno fariimaha dhanka qoraalada ee ay inoo soo qoreen dhegaystayaasheenna aan soo dhoweeyo walaalka xaarid cabdulqaadir bismillaah waad mahadsantaha walaalka haddii aan ku bilaabno dhegeystaha ugu qoran tahay khaalid cali saciid waxa uu leeyahay maasha allah alkataayib allaha barakeeyo waxaa u babaacdhigaysaa duulaanka ay soo qaadeen warbaahinada kala duwan ee murtadiinta iyo gaalada asalka ah waxaan leeyahay soo ajiiba jihaadka dadka jooga dhulka cadowga weliba iyagoo fahamsan xaqnimada jihaadka ka alowsan geyga soomaaliya dhegeyste kale waxa uu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa dulqarnayn cabdulqaadir daacad haddii aan ra'yigayga ka dhiibto muuqaalka alkataa'ib maasha allah muuqaalka waan daawanay waxaana nooga soo baxay inay diyaar yihiin ciidamadii caasimadda qaban lahaa raadana ka taagi lahaa maalmaha soo socda insha allah nasrun min allaahi wa fatxun qariib ayuu kusoo gebagabeeyey dhegeyste kale ay ugu qoranta cabdiraxmaan ibraahim isxaaq waxa uu leeyahay xalay waxaan daawaday mucaskarka sheekh bashiir insha allah waanu guulaysan doonaa biidni illaah allah idiin barakeeyo anagu haddii aan nahay bulshada ku nool muqdisho waanu rajaynaynaa in maalin aanu arki doono walaalaha mujaahidiinta sidaba ka dhacay degmooyinka udhiigle iyo kuwo kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayuu leeyahay qof kale oo ka mid a dadkii aragtida ka dhiibanayay filimka xiisaha badan waxa uu leeyahay waan ku laabqabowsaday filimka gaalada u n iyo maraykanka markii ay arkeen mucaskarka rucbi baa galay alle idankii alle ayaana ku mahadsan wax waliba mucaskarka sheekh bashiir waxaan ku sugaynaa muqdisho insha allah iyagoo naga dul qaaday dabadhilifka gaalada insha allah umu mascuud waxay leedahay assalaamu calaykum bahda andalus aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalaha runta iyo xaqiiqada ayaad tihiin mar walibana waxaad shaafisaan quluubta muslimiinta halka aad ka nixisaan quluubta munaafiqiinta iyo gaalada ka soo horjeeda kitaabka alleh wallaahi runtii fariin muhiim ah ayuu dirayaa filimka xiisaha badan balse waan u soo ducaynaynaa walaalahayna mujaahidiinta ee aan ku tashano mar waliba kuna laabqaboosano allah idin xafido bahda alkataa'ib jasaakum allahu khayran ay kusoo gebagabaysay warkeeda dhegeyste kale waxa uu leeyahay magacaygu waa cabdulaahi cazaam haddii aan aragtida ka dhiibto filimkii lagu soo bandhigayay mucaskarka sheekh bashiir waxaa filimkani laga ogaaday ayuu leeyahay in al-shabaab ay awood leedahay iyo in hadafkeeda u hirgelay wuxuu filimku si dhab ah u beeninayaa waxyaabaha laga faafiyo oo ah in al-shabaab ay dhallinyaradu maskaxda ka xado waxaana lagu arkay filimka odayaal abwaano aqoon-yahano iyo culimo sida sheekh in badan aan casharo ka dhegaystay oo ah sheekh maxamed jamaal wabilaahi towfiiq ayuu dhegaystahani leeyahay qof ka mid a dadka dalka dibaddiisa kaga xihan warbaahinta islaamiga ah ayaa aragtidiisa ku cabiray sidan dhammaan waxaan halkan salaan iyo bogaadin uga dirayaa dhammaan caalamul islaami khaasatan walaalaha nasiibka u yeeshay hoosaarsashada raadaha tawxiidka intaa ka gadaal waxaan halkan salaan iyo bogaadin khaas ah uga dirayaa walaalaha mujaahidiinta dhammaantood umaradooda iyo culimmadooda dhammaan haddaan u gudbo filimka quruxda badan ee hadiyadda ciidda wallaahi wuxuu ahaa muuqaal aan jeclaystay daawashadiisa una sii diray cid weliba oo ila mid ah kuna farxi jirtay guusha iyo awoodda islaamka wuxuu ahaa muuqaal ay ku laabqabowsadaan dhammaan muslimiinta khaasatan soomaalida wuxuu ahaa muuqaal dhiirigelinaya cid weliba oo jecel kasoo qaybgalka jihaadka gaar ahaan dhallinyaradeenan qurbaha ku nool insha allah wakhti aan dheereen saaxaadka jihaadka waanu soo camiri doonaa annagoo kooxkoox u socona inuuna soo duceeyey ayuu leeyahay dhegaystahani in allah uu soo waafajiyo moxamed qof ay ugu qoran tahay ayaa aragtidiisa oo qodobeysan ee nala soo wadaagay waxaana ka mid ah kow in halganka uu sheekh bashiir soo maray iyo culimmada soomaaliyeed ee lacaanka ah iyo jihaadka soomaaliya in uu soo bilowdo wakhti fog labo qabaa'ilka soomaaliyeed inay usoo halgameen ilaalinta diinta iyo dhaqanka soomaaliyeed ee reer galbeedka ay kusoo duuleen welina ay diyaar u yihiin inay dalkooda xoreystaan si sharaf lehna ay ugu noolaadaan saddex xaqudirir iyo diin nacayb in aysan meel isla gelin iyo in ay soomaaliya leedahay dhallinyaro dhiifoon oo aan la gaban caqiidadooda diineed ee islaamka ah afar guulisadayaasha islaamka inay yihiin ragga maanta xaadirka ah fagaarayaasha jihaadka ee bartamaha geeska afrika namber shan dhanka tababarka markii la qiimeeyo inay yihiin dad helay mucallimiin khibrad sare u leh hanaanka iyo habmaamulka ciidanka namber lix qiimaha kala dambeyntu leedahay waxaad arkaysaa uu leeyahay dhegaystahan dhalin iyo duqowba in ay u siman yihiin habfahanka fikirka saliimka ah ee lagu go'aansaday in dhiigga ay u qubaan si ay u difaacaan diintooda iyo dalkooda qodobka toddobaad ee uu kusoo gudbinayo aragtidiisa waxa uu noqonayaa go'aan gaarid dhab ah oo ay guushu daris la tahay waxaana ka muuqanaya uu leeyahay dhammaadka muuqaalkani culimaa'udiin abwaano aqoon-yahano iyo khubaro siyaasadeed oo aan loo kala harin in ay markan ay ka go'an tahay in gebyahaanba ay soomaaliya la wareegaan heliyada towxiidka ayuu kusoo afjaray aragtidiisa naasir dhegeystaha ugu qoranta waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan warbaahinta islaamiga ah walaal waxaan daawaday muuqaalkii filimka aad noo soo gudbiseen dhowaan wuxuu ahaa mid qiimihiisa aanan qoraalkan lagu soo koobi karin wuxuu ahaa mid qof kasta oo muslim ah qalbigiisa uu ku farxayo sidoo kalena caro gelinaya gaal kasta gaalharaaca kasta iyo munaafiqba waxaan ahay qof kuna dhow lixdan sano waxa ugu badan aan ilaahay ka baryana waxa uu yahay in aan la idilin anigoon arkin shareecada islaamka lagu xukumaya from kismaayo to borama and between oo ah laga soo bilaabo kismaayo ilaa borama ayuu intaa u dhexaysaa walaalayaal waxaad tihiin ilaahay kadib rajada keliya ee uu qabo qof kasta oo muslim ah oo soomaaliyeed wabilaahi towfiiq ay kusoo xidha hadalkiisa guud ahaan aragtida dhanka qoraalka ee dadweynaha internetka waanaga intaa walaalka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen xaarits cabdulqaadir markan aan eegno dhegaystayaasheenna ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah ee codadka inoo soo duubay waxayna ka aragti dhiibanayaan filimka xiisaha badan ee ay xalay bahaysay mu'asasada alkataayib kaasi oo lagu soo bandhigay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allah u naxariistee asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bahda idaacadda islaamiga alandalus dhammaan wariyaasheeda iyo dhammaan madaxda maktabka iclaamka waan salaamayaa gaar ahaan waxaan halkan hambaliyo iyo bogaadin uga dirayaa bahda alkataa'ib muuqaalkan hadda waxa weeyaan aynu falanqaynayno inoo soo diyaariyey waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran furintii waxaa weyaan laydinku aadiyey waa ka soo baxdeen ilaahi subxaana wa tacaala ajirkiina ha weyneeyo camalkiinana allah idinka aqbalo insha allahu tacaala dadaalkiina sii laba jabaara haddaan usoo daadego filimkan muxuu fariina uu dirayaa fariin wuxuu dirayaa in ugu horeyn horta icdaadka iyo diyaargarowga si dhabah loo tadbiiqiyey aayaddii ahayd suuratu towba infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waxaa kasoo muuqanaya waxaa weeyaan culimo waayeel waxaa weyaan dhalinyaro waxaa weeyaan abwaano bulshada qaybaheeda kala duwan oo idil ayuu wuxuu u kolowsaday macaskarkan sheekh bashiir waxaa weeyaan wuxuu ahaa muuqaal aada u cajiib ah dadka muslimiinta qalbigooda shaafinaya munaafiqiinta iyo urkagaalada waxaa weeyaan gumaystuhu ku adeegtana waxaa weeyaan niyad jibinaya muuqaalka waxaa lagu daawanayaa waxaa weeyaan dad waayeello ah oo askarka iyo tababarka qaadanayo marka insha allahu tacaala waxaan allah ka rajaynaynaa in rijaasha iyada ah waxaa weeyaan kasoo qalinjibiyey mucaskarkaas sheekh bashiir dhammaan mucaskaraadka kala duwan in waxaa weeyaan dadaalkooda iyo juhdigooda uu ilaahi subxaana wa tacaala inoogu furo magaalooyin badan oo ay cadowga inooga haysto insha allahu tacaala nasru min allah wa fatxun qariib wa jihaaduku mubaarak ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan allah subxaana wa tacaala oo mujaahidiinta siiyey ballanqaadkii ahaa inaa lanan nasru rasuulna waladiina aamanuu insha allahu tacaala haddii aan maaragtay waxa weeyaan aan soo koobo aragtideyda filinkaan ka daawaday insha allahu tacaala waxaa weeyaan waxaa aada iyo aad anigu ii qiimo geliyey iina dhiirageliyey hadalada ee gabayada ah ee ilaahay subxaana wa tacaala uu qalbiyadooda uu ka soo saaro ragga ilaahay subxaana wa tacaala uu u doortay diintiisa in maaragtay waxaa weeyaan sida sheekh bashiir sheekh yuusuf raximahullah ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto shahaadadiisna ilaaha ka aqbala gabayga isagu u tiriyey maasha allah waxa weyaan gabay aada maarata aan ula dhacayo noqday waxaa kaloo waxaa weyaan qalbiga aada u taabtay dardaarankii ee ilaahay shahadiisa ka aqbalay abu zubeer waxa weyaan isaguna qalbiga aada u taabtay allah subxaanahu watacaala maaragtay ballanqaadkiisii iyo xilligii isaga uu jeelinayay hadalkaa isaga ah oo maanta hadda muddo laga jooga iyo sida maanta maarata waxa weyaan mujaahidiinta ilaahay subxaanahu watacaala u dhacsiiyey guulo waaweyn aad baan maarata ugu farxay waxaan leeyahay insha allahu tacaala gaalada iyo gaala raacyadooda murtadiinta ah war waad ammaanaysaan ood ku baaba'aysaan mooyaane heli maysaan insha allahu tacaala guul ilaahay subxaanahu watacaala guushu wuxuu siiyaa cidda isaga raacda mujaahidiintuna waxay raaceen ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay kelmadiisii bay koryeelayaan wax walba oad akhrisaan waxaad doontaan ku sheega inayd yacni waxba idinku qaadi weydeen waad ujeedaan waxaan idin oran lahaa murtadiinay ilaahay subxaanahu watacaala usoo noqda waddo kale oo idin baadanaan ma lahan allah subxaanahu watacaala inta aydan nafta aydan idinka bixin oo sida hadda kuwa badan oo adinka ah oo maarata waxa weeyaan gaalnimo ku dhintay intaydan u dhiman insha allahu tacala ilahi subxana wataala usoo noqdaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa mahadsantihiin alkataib runtii waxaa filin wuxuu ahaa cajiiba ma garanaysaa aad maaragtay uga muuqday diyaargarow iyo ma garanaysaa juhdi badan lagu bixiyey sidoo kale waxaan waa walaalaha ma garanaysaa tababarka loo soo xiray iyo qaabka ma garanaysaa u nidaamsan yihiin iyo qaabka loo diyaariyey maaragtay tababarka ay qaadanayeen barnaamij xiiso le oo maaragtay aada maaragtay aan la dhacanay buu ahaa waxaa leena halkaa ka sii wada insha allahu tacaala walaalaha mujaahidiinta meel kastoo aad joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan halkan ka salaamahayaa ummadda islaamka gaar ahaan bulshada wilaayaadka islaamiga ku dhaqan in ciidan ciideeda allah nabadii barooqaan uu gaarsiiyo iyo dhulkeenoo nabadda cadowga uu ilaahay oo naga dulqaaday intaas kadib waxaan doonayaa inaan bahalo kooban ka bixiyo filimkii qiimaha badnaa ee baaysi muwasada alkataayib runtii filimka wuxuu ahaa filim aad iyo aad u xamaasad badan qiimo badan macaani fara badan xambaarsan waxaana ka dareemaysaa filimkan sida ay mujaahidiinta u tadbiiqiyeen qowlkii allah ee ahaa infiro khifaafan wasiqaalan mujaahidun biamwaalikum anfusikum runtii sidoo kale filimka wuxuu xambaarsanaa macno taariikheed oo aad iyo aad u weyn oo qofkii u baahan inuu taariikhda soomaaliya si fiican uga dhigto keliya ay ku filan tahay inuu filinkaas daawado waxaanan halkan leeyahay mujaahidiinta camalka aad haysaan iyo howsha islaamku haysaan ilaahay ha idinka ajar siiyo lilaahi darukum wacalallaahi ajrukum insha allahu tacaala maalin inun waad guusha waad gaari doontaan waxaad tamaninaysaan oo khayran ilaahay wuu idin gaarsin doonaa sabra cadowga la sabartama insha allahu tacaala guusha waa ay dhowdahay ayaan la dhararsanin intaas ka hor ninkii dhinta oo shahaado ilaah siiyan waxaan leenahay fatan maata bayna darbi wadacni miitatan taquumu maqaama nasri id faatahu nasru asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu warbaahinta islaamiga andalus aadaan ii salaama wariyayaasha iyo dhammaanbo iyo alkataa'ib runtii oo filimka aad ba u xiiso badnaa runtii dee wax lagu soo koobi karo ma lahan filimkaas keliya waxaan halkan ugu mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadata filimkan duwistiisa runtii waa filim xiiso badan fariimo badanna xambaarsan yahay haddaan u gudagalo fariimooyinka filimku xambaarsan yahay kow wuxuu soo nooleeyey taariikhdii ay duugeen ama dabooleen dowladda federaalk soomaaliya sida dadkii muslimiinta dadka soomaaliyeed ay lahaayeen namber labo in camalkan jihaadiga ay qeyb ka yihiin dhallinyaro iyo waayeel culimo iyo salaadiin namber saddex waxyaabaha kale ee filimku xambaarsanaa waxaa ka mid ah barashada hubka iyo iyo go-aanka dhallinyarada ee ah ama waynu guulaysan oo limintu waynu gaari ama geeri sharaf laanu dhiman go-casho waaceeda guul ayaan idin rajaynayaa dhammaan mujaahidiinta meel kasta ay joogaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guulaysta guulaysta mujaahidiinta bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay waa mahad u sugnaatay ilaahay baad ku mahadsan alxamdu lilaah runtii waxaa weeyaan barnaamijka waa barnaamij fiican filimkan waa filim aada looga soo shaqeeyey maskax iyo dhaqaalaba intuu ku baxday runtii filimkan waxaan dhihi lahaa laba fariin buu dirahayaa fariin wootu u dirahayo dadka cadowga ah fariinna dadka islaamka muslimiinta ku farxsan halgalkan oo guulaha laga soo hooyey runtii waxaan dhihi lahaa fariinta u dirahaya dadka cadowga ah runtii waxay u tahay murugo iyo qalbijab ayay u tahay dadka muslimiintana farxad iyo waxay u tahay higsi ay ku higsadaan ay ku daydaan ayay u tahay runtii aad u mahadsan yihiin dadka ka soo shaqeeyey intii barnaamijkan qayb ka qaadatay oo ku mahadsan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi runtii barnaamijkan waa daawaday waana barnaamij aada looga soo shaqeeyey wanaagsan filim aad iyo aad u wacan weye marka farinkan waxaan dhihi lahaa laba fariin ayuu dirahayaa fariin wuxuu u dirahayaa xagga cadowga fariin xagga muslimiinta u dirahayaa fariinta dadka cadowga u diraayo waxaa weeye wuxuu ku reebay argagax iyo niyajab weyn ayaan dhihi kara ayuu ku reebay dadka muslimiintana farxad iyo qalbi ku qowsadaan ayuu ku reebay filimkan oo rag odayaal oo jilib culus abwaane ay ka- ku jireen ay ka muuqdeen runtii waa dad badan kulley way soo hogsan doonaan waa imaan doonaan mucaskaraadka waa mar waa la buuxin doonaa kulley gaalada mar un insha allahu waa la isugu tegi doonaa biidni illaahi tacaala islaamkana allaha guulayaan dhihi lahaa insha allah wabarakaatu waxaanu ku aragnay rag mashaaciq ah culummo ah dhalinyaro ah iyo isugu jiro oo u istaagay in ay difaacaan kitaabkan waana mahadsan yihiin istaagga ay u istaageen in ay difaacaan kitaabkan waxaana leeyahay dadaalkiina dadaal kusii dara marka hore waxaan salaamayaa walaalaha bahda alkataa'ib oo si fiican aga soo shaqeyday filimkan waa daawaday daawasho ugu filan marka maasha allah waxaa iiga baxday meeshan oqaal culimo waxgarad abwaano ayaa iskugu tegey marka jasaakum allahu khayr aljazaa waxaa si aada ii soo jiidatay abwaaniinta soomaaliyeed oo tababartay tagtayga bartay cadowgu la xisaabtamaya in raggii gumey sidiidka ahayo si aada waxaan ugu hambalyaynayaa walaalkeen ama abwaankeenna qaaliga ah abwaan cabdiwaaxid gamadiid shiishkii oo la helana waan ku hambalyaynayaa jasaakum allahu khayr aljazaa meeshan looba kala harin saas baan leeyahay mujaahidiintan waxaan leeyahay sabra oo sugnaada insha allahu tacaala guusha waa dhowda markaan muqdisho aba laga soo dareemayaa cawda raaya tawxiidka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu Een, haddii aan fikradeyda ka dhiibta filinka iyo xali soo saartay alkataa'ib waan daawaday wuxuu horta filinka marka koowaad soo bandhigayaa taariikhda iyo halganka iyo re- qabaa'ilka dega waqooyi ay ku leeyihiin halganka soo jireenka ee soomaaliya ka socda ama bariga afrika filinka qeybaha kale waxaan ku arkaya rag mujaahidiinta oo tababarka xooggan soo qaatay maasha allah ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha ciiseeyo waxaan rajaynayaa in ilaahay gaalada iyo dabadheelfyooda ilaahay naga dulqaado haddaan usoo noqdo mawduuca laga hadlayo eh, waxay muujinaysaa bishaaraadka islaamka iyo islaamka inuu awoodaystay isbedelo xoog badanna ay soo socdaan De ilaahi subxaana watacaala waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay eh, gacanta muslimiinta dhulka dhan soo wadageliyo cadowga wax walba uu isku dayana insha allahu ilaahay baa inoo sheegay sayahzam aljamc wayuwalluuna dubur ducada iyo adkaarta inta aan badinno isku kalsoonaano ilaahi subxaana watacaala waxa weeyaan aan aamino dadaalka iyo horumarka islaamka waxa weeye marba marka dambe soo sameynayana dee diinta ilaahay baa ballanqaaday inuu u gargaarayo waina jundana lahum alqaalibuun inahum lahum almansuuruun waina jundana lahum alqaalibuun ilaah subxana watacaala baa yidhi asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waan idin salaamay bahda andalus dhammaan walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan bacdi salaan kadib waxaa rabaa fikirkii inaa ka dhiibto muuqaalkii mucaskarkii quruxda badnaa ee xarakada noo soo bandhigeen kaasoo lagu magac daray sheekh bashiir sheekh yuusuf allah u naxariistee run ahaantii wuxuu ahay muuqaal aada u xiiso badan muslimiintan aada ugu qalbi qaboobsadeen ugu farxeen halka gaaladana digniin u ahaa inay ka tawadkeenaan gaalnimadii iyo waxyaalaha xunka ay ku jiraan intaas kadib eh, waxaan halkan fariin ugu dirayaa walaalahena mujaahidiinta ribaadka u taagan gaalada cadowga furma isla taagan waxaan leeyahay insha allah sabra gaalada lasoo hortama nasri ilaahi ugu dhow yahay insha allah insha allah waxaan kusoo gabgabaynayaa waxaara culeynaba aara faadnaba raayo soo daa rabbi intii muqdisho waa imaan insha allah allahu akbar asalaamu calaykum muuqaalkii xale aan daawaday ee ku aadanaa mucaskarka sheekh bashiir oo ahaa muuqaal aad iyo aad u farxgeliya oo farxad ay dareemaan muslimiinta meel kastay joogaan bedelkeedana wuxuu rucbi iyo argagax iyo hurdi la-aan u dhigay cadowga islaamka oo har iyo haween been iyo iyo lasoo taagan ummadda ku camcameynaya been iyo waxaana jirin ilaahay idankiisa ayaguna xabadda mujaahidiintiina gaarinba waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay u dhintaan walwal iyo walbahaar iyo murug insha allah shacabka ku nool wilaayaadka waxaan leeyahay waxaad haystaan nimcooyin oo idinku celinaya nimcooyin anaga aan haysan dadka ku nool wilaayaadka waxay haystaan nimcooyin aysan haysan dadka kale ee dhulka murtadiinta ee maamusha waayo albaabka markaan ka baxno indhahayna waxay arkaan balse wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn dhegahayna waxay maqlaan wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn daroogada xashiishka qurunka abi bakhtiga intaasoo dhan ilah waa idinka gargaara insha allahu ilaahay nimcada ugu ugu shukriya annagana noo soo duceyn ilaahay subxaana watacaala oo naga saaro dhibka ay gaalada iyo murtidinta ay nagu haayaan dhulkeenan uu ka zuuliya ilaahay biidnahi tacaala gacmaha mujaahidiin uu ka zuuliya annagana ma fadhinee insha allahu mar dhow ilahay waxaan ka rajaynaynaa inaan ka mid noqono halganka socda ee dalka lagu xoreynayo gaalada iyo murtidinta biidni illaahi tacaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله فيلم كاسي وحا فيلم آدي يا بدن وحا أغسي يا بدن وحا هيد سيدي دادك الله يقانو أبوان ندو أي أفكوغن وقد دقالمي كران gacantana waa dagaalami karaan bay muujisay marka waxaan halkaa leenayaa abwaanada soomaalidu dhahan kusoo dhiiradaan oo raggaa qiimaha badan laa ku daydaan abwaanku dee wuxuu noqonayaa sidii xasaan binu thaabit oo kale raggaasaa la eeganayaa qiimaha badan laa asxaabta waa afkiisiina uu ku dagaalamayaa laba nuuc oo dagaal u galaya dagaalka afka alxarbu bilisaan iyo dagaalka gacanta marka aad bay u qurux badnayd mar- filimkaasina filim wuxuu ahaa naga farxiyey muslimiinta waxaan leenahay hala daydo abwaanadii ka yimid ee waqooyiga ee qiimaha badnaa abwaanadana waxaan leenahay hala raaco abwaanada soomaaliya oo dhanna waxaan leenahay xilligii xoreynta ayaa dhow ee lagu xoroobeeyey cadowga iyo gumaystaha hala farxo hala soo diyaargalooba insha allah nin walba dhinaciisa ka qayb qaato falastiin allah gurgaaro waa laleyn qaza asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa intiisa badan aan ku faaqidnay filimkii xiisaha badnaa ee alkataayib ay ka soo saartay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf caawa waa inaga intaa intaynu barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu